dadka ku shaqaysta farsamada gacanta waxay isugu jiraan kuwo leh xarumo loogu hagaago iyo kuwo aan xarumo lahayn waxaan booqanay goob lagu sameeyo alaabaha jiifka kuwaasoo isugu jiro jiifka ay iibsadaan lamaanaha doonaya inay isla aqal galaan miisaska kuraasta iyo sanduuqyada waa kan milkiilaha oo aan ku wareysanay xaruntiisa maasha allah walaal madaci maxamed axmed aa lidhaa mafahamte naaneeska oo lagu yaqaan joodigan maasha allah mafahmno inta maasha allah jiifada jiifkan ku sameynaa iyo jiif iyo maxaa kale jiif iyo miisada iyo allah mustacaan raxilooyinkan ku sameynaa iyo maktabooyinkan ku sameynaa maasha allah mafahmno wixii ummadda soo ziyaadin oo habeenaa maasha allah moobadada waxay kulbadiyiin armaajo taawleeda algaalo saddex shay waay mid haliya nirka waay laba shey waay midna saddex shey waay bafee weynaa ku jiro midna lama shey waay armaajo taawleedaa ku jiro ninba tawartiisa oo kala qaataa maasha allah hadda aniga saddex boqol iyo waxaan gadnaa iyo afartan dooran gadnaa ma fahamte dadka sii noo sheegeen xamadan waxaan kusoo iibinaa idin laba boqol iyo konton ma fahamte marka anigina gaariyiya kharashkiyaa na galooy ma fahamno marka insha allah waxa waye waa dadka waa soo dhaweynaynaa maasha allah guurka albada ilaahay aanoo zaadiyo insha allah saasaan rajeynaa insha allah qiimdhimisaan sameynaynaa hadduu ilaahay karaamo marka waxaa warbixin nagu soo gaartay yani dadka suuqa aa ka maqalnay in aad tahay qof kulkulul ka waran maya waxaas waa bini aadamka wax iska sheegan leh waa iska beeniya war suuqeed leh fahde ummad waxaa gacanan ku qabanana insha allah anaga sidoo kale waxaa ka mid ah dadka ku shaqaysta xirfada fuundinimada waa kan shuceyb oo ka mid ah fuundiyada wax ka dhisa deegaanka kuunyo barow oo nooga warbixiyay qaabkay u shaqeeyaan xirfadaas maasha allah boqolki boqol ayaamahan kuunyo barow maasha allah dhismada aad iyo aad ugu shidan tahay meel la joogsado bursle ku yeerooyaa anagana waa ku faraxsagnahay waaya marka jiingada bismaa dhistiin mise sarta maya aniga waxaan dhisnaa jiingada waxaan dhisnaa aday guryaalka kale nooce oo jiingada dhista oo kaleenta oo guryaalka oo isgembiska nooc walba oo guri burs oo jiingitub eh aniga waa dhisdagaarna meel alaa meelka imaato saddex qol iyo daash afar qol iyo daash isgembis iska dabool adiga nooc walba guri loo dhisayo waa dhis karnaa laakiin dhagax kale aan dhis karin meeqo qofaa kula shaqeysa waxaa ila shaqeyso aniga shan qofo may may may macaamiisha adeyga wax badan oo soo dhaweynaa loo sameynaa dhanka kale waxaa jira haween ku shaqaysta xirfadda cilaansaarka iyo xarqaanka intaas waxaa dheer oo jira dad ku shaqaysta farsamada birta sida baangadda misaarta yaambada iyo midiyaha xirfadaha gacanta waxay ka mid yihiin xirfadaha ugu muhiimsan ee la qabto inkastoo aysan ogeyn dadka badankooda maxaa yeelay maadaama ay la qabsadeen mashiinada casriga ah taasoo sababtay inay ka tagaan farsamadii asalka ahayd qofka oo gacantiisa ku shaqaysta ayaanan ahayn mid ku cusub dunida waxayna la soo kowsatay uumista aadanaha wilaayaadka islaamiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey ku soo badanaya dadka ku shaqaysta farsamada gacanta